الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا falintaan kitaabka bilaabin kolley waxaa jirtay nin walaalkeen ahaa walow kitaabka aanu ee kolle waa iman jire kolle waa kolle malaa ma haleeli jirin oo ma iman jirin aways baa la odhanayo halkaa danbuu fadhiisan jiray marka uu joogo dee kolleymaha ka mida xataa kuwii ka horreeyeyba daraad baanu dhintay kolley si malaa fajaa uu dhintay isana soo gaadhay walow reerku halkan deganyay lakiin muqdisho ku dhintay bal ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista aways baa la odhanaya nin dheer buu halkaa dambe fadhiisan jiray adugu ayaamo qaarkood in badan waa maqnaan jiray in badanna waa iman jiray de lakiin ilaa muddo dheer buu kolley masjidka iman jiray nin baalmushtari inuu ahaa allahu naxariisto bal waan ilahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto kolley ishkaalkayna jiraana iyadoo muddo dheer ama sanada la wada jooga laga yaabo haddana inaan la isba aqoon oo ruuxna ruuxa kale aanu garanayno bal imaka in badan yaani wejigiisii soo saarahayn waktiyadii horena marka waliba xadiidka la eego cilmiga kale saamoo si ahayne dee markay majaalisa saa lagula kulmo kolley waaba la qori jiray dadka majlis samaac baa jirtay oo kitaabkaa la bilaabayo ayaa ama meel kamida dadkii majliskaa joogi jiray magacyadooda oo hadhow samaacooda inay kitaabkaa riwaayo u lahaayeen in kale waa halkii lagaba arki jiray kii khiyaableh iyo waxyaalana waaba la caddayn jiray bal barhkood sida sunanta baheeqe markii ibnu salax u aqriyayay oo kale kii yar luloonayay iyo kii sheekaysanaya waxayna magacyadooda ilaa imakada inoo dabdisan tahay oo hebel iyo hebel way sheekaysanayeen kolkol ama uu luloonayo dersiga waxyaala saasa ah qorada wixii majliska wax la qori jiray oo hadiyo goro dee watan kutubta musalaxna ay kuba sugantahay bal kayfiyada loo qoraya bal waxaan leenahay allahu naxariistay aways saasaan uga barinaa kole reerku halkan ay degan yihin ciyaal iyo reer baa u degan kolley dee halkaas malaa dee hawlin buu utagay laakiin amarkii ilaahay baa yimi se leeyahayna markaa xan horoo lagu ogaama jirin si fajunbu darrago u dhintay allahu naxariis bab إda gaaba canhu saydu ثuma wajadahu saydkiiba aynu kuba jirnay wuxuu u baabaysan yahayba idaa gaaba hadduu maqnaado oo canhu can saa'idi weeye waa kii wax ugaadhsanayey asaydu saydku halkana bimacna almasiid weeyaan waa wixii la ugaadhsanayey weeye ثuma wajadahu helo oo macnuu waa maxay kole xadiidkii cadiy bnu xaatimna xalay waan ku soo aragnay sayd buu ama dee waxbuu ugaadhsanayey ama ha ku ugaadhsanayo sahmigiisa ama kelbigiisii ha ku ugaadhsanayo bal sahmigii haddaan kaba soo qaadnay oo wixii ugaadhsanayey buu sahmigii la helay uu la cararay waa la fogaaday maalin iyo laba iyabuu ka maqnaa oonu helin mar dambe helay maalin dabadeed ama laba cisho dabadeed bal bukhaari tarjamo sidaasa walow xadiidkan laftigiisana aanu hayna ka hore oo kale iyo uu dhigtaabe maalin ama maalin dabadeed uu helo isagoo wixii dhintay asarkii sahmigiisi kuba yaalo bal xukunkiisii waxa uu kaba yeelayo dee muddona way kala maqnaayeenoo waa kaasoo waxa laga yaabaa inuu maalin iyo laba iyo ama saddexba uu gaadho intii aan markii hore aanu helin ee uu deeto intii uu weliba nabarku kuba dhacay ama dee taas dabadeed inay intaasi kaba dambayseen waxaa xukunku noqonayo muxuu ka yeelayaa xalayna waan soo aragnay caawana waxbaa inoo iman doonaa wuxuu uhi markaa muslim xadaثna mحamed بن mهrاn الraziy qala xadaثna abu cabdالlahi xamad بن khalid الkhayaad عan mعaawiyaة بn صاlح عan cabdالرaحman بn jubayr عan abihi عan abi haclabta عan النabiyi slى الlه عalيه وsلم qal anahu qaal bal xadiidka koley sanadka malaa nin mooye cid cusubi kuma jirte laakiin hore si aynu usoo maray oo laba gooro horena aan soo aragnay madkhalkiina aan kuba soo sheegnay abu isxaaq ibraahim ibnu safyaan oo muslim kitaabka inooga soo noqliyo raawigii muslim ahaa siaan soo ogaanay casharo dhaafay buu lahaa macnaa muslim kitaabkiisa isaga ka maqlo ka warinayay la joogay laakiin casharaa dhaafay aanu muslim toos ugaba maqlin casharadaa dhaafayo afwaata ay kaba cabiraanna ama wijaadu kaga wariyaa dee qoraalkiisii ama waa ijaaza wuxuu kaga wariyaa marka waa saddex meelood afwaaddiisaasiyo casharadaa dhaafay laba horeynu usoo aragnay xaj baa u horeeyiyo meel ka dambeysay haddaba halkii ugu dambeysay halkay inooga bilaabantay waan soo sheegnay waana fawdka ugu dheer xadiidkan imika aan bilownay caawa waxaa soo noqday samaaciisii oo xadiidkii xalay aan ku joogsanaa ugu dambeeyey afwaadii waana halkii ugu dambeysay faw dambe ma jiro kitaabka waxaanu dee toos uga maqlin muslim ma jiro haddaba dhaafitaankii casharadii dhaafay bal xadiidkii xalaytaa u dambeeyey fawdkii oo kuwa san soo sheegnay can marka ibraahim la joogay sanadka la aqriayo lama odrhanayo dee can ibraahima ma xadaanaa ibraahimu xadaanaa muslimun ee halkaa can muslimin baa intaa la odhan halkan imaka casharkan ama xadiidkan ayaa uu noqonayaa haddana ay soo noqonaysaa xadaanaa muslimun wax dambeeyaana ma jiro dhaafi dambe ma dambayso taasi waa mid kolley imaam nawowin raximah llahu tacaala isagaaba halkan inoo sheegay taa inagu baraarujiyey arrinka labaadee sanadka ku tacalluqsana xamaad ibnu khaalid alkhayaad hore umaynaan soo arag caawa ayaa inoogu horeysa ee waa kan magaciisii iyo kunyadiisii abu cabdillaahi iyo taa inoo sheegay waa nin markii hore reer basre ahaa walow baqdaad uu degay waana nin siqo ah oo dadkii dee wasfigaa fiican kuba sifoobay ah holow ay raaciyaan kutubta taraajimtu xaafid ibnu xajar ba cibaaradiisii taqriib haddaan soo qaato iqatun umiyu min ataasica waa nin iqa umina aha macnaa wax muu qori jirin weeye wax muu qori jirin waa kan axaadiid axmed iyo ibnu maciin iyo amsaasha iyo dabaqadaas baaba wax kaba wariya muslim sheekhyadiisii baa wax ka wariya waanu xifdisnaa xadiidkiisa waanu aqriyayo waa kaa sheegayey laakiin ruuxa umiga aha ayuu ahaa waasay dee soo naqliyaan walow abu xaatim uu taa diidan yahay bal waana atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kitaabkeenana xadiidkan mooye wax kale kuma laha horena umaynaan soo arag dibna inooguma dambeeyo waa xadiidkan keli ah taas ba weyn abutaclamana waa saxaabigan xadiidkii aan soo hayna xalayto saxaabiga jaliilkaee shahirka abutaclabat alkhushani xalay marka waxaan soo sheegay saddex xadiid inuu kitaabka ku leeyahay midi kee xalay buu ahaa waan soo aragnay isagiyo duruqdiisiiba waan soo aragnay cibaaradaas saddex xadiid buu leeyahina waa sida sheekh maxamed cali aadam saaxib albaxr muxiid uu yidhaaha laakiin waxaad moodaa kan oo kale tirada mutaabacaadkiibuu kaba dhigay oo xadiidkani waa dhaafaye markaa halkan saddex kan idhi waxay noqonayaan afar isaga cibaaradiisu saddexda ahayd xadiidkan baanu tirin markaas xadiidkanna waa xadiid gaar oo walow mawduuckii uu la wadaagsaday xadiidkan markaan eegno iyo ka ku xiga iyo mid aan siiba dheerayn intaas weeye afar bay markaa noqonaysa axaadiidiisa kitaabku wuxuu hi abu saclaba rasuulka ilaahay buu inoogaba warinayaa inuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo isaga la hadlaya idaa ramayta haddaad gantid bisahmika sahmigaaga macnaa idaa ramayta mafcuulkii waa xadfanyo de waa asayd sayd iyo ugaadh aad dheebkaaga ku gantid fakaaba uu maqnaado waa sayd wey wixii masiidka ah ee dheebkaaga kuba dhacay canka xaggaaga ee maalin laba ama wax faadragtahu aada gaadhid oo dee isagoo muddo ayag markii uu ku dhacayba hadduu gaadho ka loo jeeda maaha uu ka qarsoomay muddona waxaa dhici karta inaanu markaa helin ama markaa dee ha ku daba taagnaado ama dee ha kala dib dhacaba faqaada canka faadragtahu aada haleeshid waa isagoo dhintay weeye aharkii fakulhu cun maa lam yumtin haddaanu urin oo iska cun weeye haddaanu urin xadiidkii cadiy ibnu xaatim aynu xalay soo maray waxaa ku sugnaa fain gaaba canka yowma falam tajid fiihi ilaa ahara sahmika waa xadiidkii xalayto hadduu maalin baabuu kaa qarsoomayo oonad helin waad heshay markaad aragtayna sahmigaagii uun mooye wax kaloo raad kaloo ku jiraa ma jiro sahmi kale kumuu dhicin biyo kumuu qarqoomin sa aan soo maray bahal cunay maad arag oo kale ama wax qaniinay waxa aad tidhaaho waa u dhintay waa sahmigaagii uun marka caynkaasa fakultana way inoo taalaayo waxa weeye haddii inuun shaki soo galo oo inuu sahmigiisii u dhintay iyo wax kale inuu u dhintay shakigeed yimaado xalay sidaan soo ogaanayba xalaal ma noqonayo ee asartii sahmigiisa un mooye wax kale kuma jiro wax kaloo loo tiiriyo dhimashadana maba jirto fakulu cun laakiin qeyd baa inoo soo kordho maalam yuntinne wax maalin iyo laba iyo dhici karta saddex ba yaalay riwaayadiisaabay saddex inoogu imanaysaa haddii aanu waxani wax qurmayo uray aanu noqono dee kaas ruuxa caafimaadkiisii baabuu waxyeelayaa barar baa uguba sugan iyadoo ay jirtana dee naftu inaanay waxa urayba ku hagaagahayn oo dabiic ahaana loo diidayo geedka gees kalena barar buu yeelanaya markaa kaha cunin xadiidka duruq buu leeyahy waana kuwan waxadaanii moxamed ibnu axmed bni abi khalafin qala xadaثna macnu bnu ciisa qala xadaثanii mucaawiyaة can cabdالرaحman bni jubayr bni nufayri can abihi can abi saclabata xadiid kolley mucaawiye iyo intii ka dambeysay mucaawiyahan aan imaka mansuubka ahayn waa ina saalix waa ninkaa qaadina andaluskaba noqdee saabicad ahaa ee hiqadaaheen hore marar kala duwan aan usoo maray uun inta ka dambaysaana sanadka way jireen ama labada horena ee macmud ibnu ciisana waa ninkaa imaamkae laba yidhaaha asxaabtii iyo xertii maalinka waa ninkii uguba itqaanka badnaa ama raggii waa ninkii ugu itqaanka badnaa baa la yidhaahaa ninka kalena waa ninkaa isaguna in badan aan soo aragnay sheekha muslim ee hiqada ah bal wuxuu yidhi abusaclaba can inabiyi sala allahu calayhi wasalam waa fi ladii fii shani ladii isagoo kaba warinaya ki ama arrinka shanigiisi ama shaksiga shanigii yudriku gaadhaya saydahu ugaadhdiisii waa wixii u ugaadhsaday bacda halaatin waa saddex shan dabadeed maxaa rasuulka ilaah iyadoo taa la weydiiyey isagoo sheegaya muxuu yidhi fakulhu cun kaas cun maa lam yuntin haddaanu urin cun wey oo kol haddaadu wixii uu iska asarkaa sahmigaa un mooye wax kaloo geeridiisa loo nisbeeyaa jirin in arrin isagiina aanu waxa uray ee isbedelay aanu ahayn hilibkiisu iska cun waa xalaal weeye waayo dee wuxun baa lagu tirinayaa sahmigiisii inuu u dhintay sabab kaloo u dhintay aanu jirin sahmigaasna waa kaa dakaat iyo gawrac u noqonaya si aynu soo marray axaadiisi hore kuba soo marray bal xadiidkayn qaybta hore waa ee maa lam yumtintan ayaa wuxuu halkan shaarixu ama imaamkii nawowi raximah llahu tacaala leeyahay nahyigan loo diiday inuu cuno waxaasi haddii uu limatni waa haddii wixii uro maxmuulun cala tansiihda cala taxriim anaa wuxuu ku xambaarayay tansiih ee xaaraamnimo kuma xambaarno wuxuu isagu leeyahay kanun maahay hilbahoo dhan iyo adcimadaas sideeda xalaasha u ahayd haddii dee muddo intay taalay ay isbedesho oo kale akligeedu waa karaaha weeyaane laakiin taxriim xaddeed ma gaadhayso xaaraan ma noqonayso haddii darar laga baqanayo oo dee meeshii la leeyahay darar baa ka imanaya taasi aanay jirin oo jaanibka aan darar lagaba baqan weliba khoof dee la ictibaariyo weeyaan buu leeyahay khoof la ictibaariyo dani qaaliba meesha ama dani adagi uu jiro haddii aanay taasi jirin waaba xalaal taas bacdal markaa wuxuu ka soo noqonayaa shaaficiyada qaarkood oo yihi waa xaaraam lakiin qowlkoodu daciif kaba dhige se waxaa jirta dee waa san waa madhabka marka ay tahay shaafici ama ashaaficiya cin adkooda waa taas weeye xukumkaa uu sheegay weeyaan oo haddii aan darar maalan iyadoo walibaa daniga ama khawfkaa la ictimaadsanaya oo laga baqanaya aanu jirin waxay odhanayaan waa karaha una xaaraam maaha lakiin malikiyada halkan oo kale iyo waxay ku xambaaraan dee inuu xaaraam yahay waayo rasuulka ilaahay qeyd buutan haddaanu urin cun buy haddii laakiin natni ku yimaadaha cunin weeye kollayna marka la eego daahirka axaadiia soo xaafid ibnu xajar ba yidhaha axaadiia daahirkeedii waa inay taxriim keenayso oo kol haddii dee kollay de dararun baaba jiraya oo iyagaa dararkaa iyaguba ay sheegeen kol haddii waxani uu isbedelay kol dhibba caafimaad buu yeelanayaa oo markaa wixii lama cunayo markaa daahirka ama marka daliil ahaan waxa raajix waxay noqonaysaa inuu xaaraam yahay laftigan yuntina kolley xadiidka siday ku dabdiyeen waa antana yuntino oo rubaaciya haddii hulaasi lagaba dhigo oo natana kolley malaa ta'da saddex xaalabo ay ku banaanaadaanoo ee isagaa natna iyo natana iyo natina intaba uba yimaada markuu hulaasi yahay ficilku وxadaثnي محamed بن xاtim qال xadaثna cabdالرحمن بن مهدي عن معaaوiيaة بن صالح عن العلاء عن مكحuل عن أbي ثعلبة الkخhushني عن النبي صلى الله عليه وسلم wati noo dambeeyaa maba jirto ee waa asaniid un iyo bal xaalooyin uu xaalaynayo xagga markaa sanadka mucaawiyat bnu saalix iyo in bal markaa de cabdiraxmaan mahdiya waxba isuma sheegayne waa taa imaka aan sooba haynay alcalaa kalay malaadere kaleo calaalayaa la idhaahbo kitaabka aan kuba soo aragnay ninkan calaa bnu alxaaris baa la yidhaha calaa bnu alxaaris ibnu cabdilwaris inaynu hore usoo maray maaha abu wahbin dimashqi xafid bnu xajar cibaaradiisii taqriibna wuxuu kaba cabiriyay saduuqun faqihun lakinhu rumiya lakin rumiya bilqadari waqad ikhtalat min alkhams saa cibaaradii xaafid waa nin runbadana ah horta macnaha siqanimo xadeed ma gaadhsiinayo dabdigii imika uma sugaye laakiin saduuq weeye waa xag cadaalun buu usugaya waana faqihi buu leeyahay qadar waa lagu sheego dadkii bal qadarka iyo ama inkaarkiisiiyo lagu sheegay ayuu kaba mid aha ikhtilaadna waa ku yimi waxyaalahaasuu isu raaciya waana dabaqadii ugu dambeysay taabiciinta lakiin a'imo kala duwan axmed ibnu ma axmed iyo ibnu maciin iyo ibnu madin iyo qolooyin kaloo jamaaciya ninkan way idlaaqeen in la tawsiiqiyo waa siqa ayay yidhaaheen malaa ikhtilaadkiisii intii uu kuba yimidna cid ka warisay lamaba hayo bacda alikhtilaad kaba warisay lamaba hayo oo bal markaa waxaan leenahay kollay dabaqada xaafid dhigay ama derajada uu dhigay ninkani waa kaba sarreeyaayo dee jamaaco lix aanamo kaba badan oo a'imadaa waaweyne ay kuba jiraan ayaa ninkan yidhi waa siqo ama tawsiiqiyo iyagoo halkaa gaadhsiiyey kollay bukhaari riwaayo kuma laha muslim iyo asxaabu sunan ba riwaayo ku leeyahay se kitaabkeenna xadiidkan ayuunbu ku leeyahy weliba xadiidkana siaan aragno keligii ma aha waa lala wadaagsado waan soo ar waa markaasoo waa mutaabacun buu noqonaya ama makxuul ashaami waa nin faqiiha irsaal badan oo taabiciyayn hore usoo aragnay bal maanta laakiin waxaa yar jira abu saclabat alkhushani buu ka warinayaa makxuula waxa waay waa nin faqiiha ee laakiin irsaalkiisaa badna ujeedo dad badan oonu soo gaadhin buu axaadiis u tiiriyaa kana wariya waa taabici isagu taabici yar weeye saxaabada inta yidhaahaan waa soo gaadhay anas iyo waasila iyo waa midhadh abu saclabat alkhushani kumay darin bal markaasoo de haddii iyada taa la yidhaaho meesha inqiaac baa jiraya sanadkan oo markaan idhaahno makxuul abu saclaba kamuu maqlin wax ama ma soo gaadhin oo lamau kulmin taasba weeye waayo kumay darin ciddii saxaabad ahayd ou laba kulmay sheekhaan kolley marar dhaw ama mar kala duwana wax ka soo naqlino waa rashiid ulcadaar kitaabkiisa nuqurar lfawaa'id almajmuuca ee kitaabka muslim axaadiisa la yidhi waa irsaal ama inqiaac iyo umuuraha ku ururiyey kagaba hadla sheekhaas oo kale isagoo xadiid kale aynu jihaad kusoo maray oo xagga ribaadka ahaayo shuraxbiil ibnu samid uu kaba warinayay soo sheegay in inqidaac halkaa jiro ayaa wuxuu xadiidkana waa soo qaadaa wuxuu dhaha muslim xadiid kale oo waa xadiidkana ayuu makxuul kaba wariyey kitaabu sayd abu saclaba isagoo ka warinaya xadiidkana matni uu soo arooriyey ma jirto waa san arki doono uu ixaaleeyey uun marka wuxuu leeyahayna bal samaaciisa nadar baa ku sugane laakiin maxaa jira laba dariiq baa inoo horeeyey xadiidka oo abu saclaba lagaba warinayo mid jubayr ibnu nufayr baa kaba warinayo waa taan soo maray adugu waa labadaa dariiqee hore ee adigu walow jubayr ibnu nufayr ay meesha kuba kulmayeen labada dariiqo waa laba dariiqoo sanadkoodu xidhiidhsan yahayoo cumdadu waxay noqonaysaa itisaalka xadiidkuna inoogu sugnaanaya iyadoo arrintan uu ixaalayn doono uun dariiqa hore oo ah imaka duruqda hore ama halkan bal kalamkaas ama nadarkaa yar ayaa kuba sugan weeye oo waayo xadiidku intaa hore inooguba sugan yahy itisaalkiisu inoogu sugan yahay marka wuxuu yihi can nabiyi salى اllahu alيه wasalam xadiidahu xadiidkiisii waa xadiida saclaba abi saclaba fi saydi ugaadhsiga ama ahaa uma qaala bnu xaatimin ina xaatim baa wuxuu hi macnaa eeg maxamed ibnu xaatim baa muslim kaga maqlay sanadkaasuu kaga wariyey xadiidkiina matnigii inooma sheegin waa taa uu lahaa in rashiid ulcadaar matni soomu aroorin ee waa kaa xadiidkaa hore saydka unbuu la mid yahay kaa imakaan kaba soo baxnay markaasaa muxuu hi ibnu xaatim sanad labaad buu leeyahy xadaana ibnu mahdiyin markii horeba ibnu mahdi waa ugu sugnaa can mucaawiyata iyadna waa jiray ee maxaa soo kordhay un can cabdiraxmaan ibni jubayri wa abi zaahiriyati nin labaad baa soo kordhay oo mucaawiyat ibnu saale xadiidkii ka warinayo cabdiraxmaan ibnu jubayr oo aabihii kaba warinaya iyo ninkan laba siman oo abuzaahiriya ninkaa la yidhaha isaguna jubayr ibnu nufayr kaba warinaya abuzahiriyana xudayr ibnu kurayb baa la yidhaha waa nin adigu reer xamse ahaa xafidna saduuquu kaba dhigo aimana iyaguna way tawsiiqiyeene lakiin kitaabkeena isagana ninkan xadiidkan iyo xadiid inoo dambeeyo kolley adaaxayn nooguba imanaya ayuu ku leeyahay kitaabkan taas balaan eegno anadi bimili xadiid alcalaay haddaba riwaayadan dambe ibnu xaatim uu ka warinayo ibnu mahdi waxay la mid tahay in xadiidkii alcalaa can makxuul uu kaba wariyey in markan dhaweyna waxaan soo aragnay makxuul yaa ka wariyey oo imaka can calaa can makxuul can abi thaclabata waa riwaayadiisii xadiidkii haddana abuzahiriya iyo cabdiraxmaan ibnu jubayr baa halkii calaa bedelkooda xadiidka calaa mid laba mid ah ayay iyaguna ka wariyeen oo abuzahiriye iyo cabdiraxmaan ibnu jubayr kolley markii horena u kuba sugnaayo xadiidka ay kuba wariyeen hayra anahu lam yadkur ma sheeginoo waa mucaawiya riwaayadiisan dambe nutuunatahu maa lam yumtin intaa muu sheegin wa qaala fi lkelbi aygiina wuxuu yihi markaa fi shani lkelbi aygii wax lagu ugaarhsanayey kulhu bacda alaain saddex cisho dabadeed xataa haddaad hore weydo weeyo oo saddex cisho dabadeed aad saydkii hesho cun ilaa an yumtina inuu uro un mooyo fadacu markaa iska daa hadduu uro wixii hilibkii uu uro qurhmo iska daa fara kaba qaad bal adigu xadiid kolle macnihiisu waa inoo cad yahay laakiin muslimtan kaba soo barane waxay ahayd oo aan kusoo aragnay markuu sanoo kale xadiid uu ixaaleynayo bimili xadiid alcalaayi buu yihi xadiid uu soo sheego matigiisa inoo soo sheegay inuu mid kale u ixaaleeyo imaka calaa can makxuul xadiidahu fi sayd un buu yihi inamati inoomuu sheegin isagoo xadiidahu fi sayd yihi ayuu markii riwaayadii dambena muxuu yihi bimili xadiid alcalaa xadiidkii alcalaa kii horena matigiisii maba hayno haddaynaan matigaa hore kusii xambaarin waayo matigii horena maaha ee waa isku macno une maaha haddaynaan ku xambaarin ma hayno waa arrin yar marka la eego si aynu ugaba soo baranay ah mati intuu sheego marka dambena matigii uu yaxaaleeyo mutuuntii kale ama wixii kale kaba dambaynaysay si ka duwan weeyo mati aanu sheeginba soo naqlinba ayuu bal matala matigiisii sanadkii inuu soo naqliyey ayuu haddana wuxuu yaxaaleeyey waana arrin yar qariiba markaan eegno manhajkii uu ku socon jiray muslim baabu taxriimi akli kuli di naabin min asibaaci wa kuli di di mikhlabin min adayri baabu taxriimi akli kuli di naabin macnaha wuxuu u baabaysan yahay xaaraamnimadkii uu xaaraam ahaa wax kasta oo mice leh oo min asibaaci dugaaga ka mida bahalaha wixii mice adagu wax ku dilo oo ku cuno oo dee ama dad ha noqoto ama dunya haba noqotee leh kaa xaaraamnimadkiisii iyo wakulli di mikhlabin wax kasta oo ciddi isaguna wax ku ugaadhsado weeye oo wixii uu kuba qabsado taas leh oo min adayri haadkii kaba mid ah xaramnimadkiisii ayuu baabyahay axaadiiseedaanay inooguba imanaysaa lafdiga xadiidkan weeye xadaثna abubakr بn abi shaybata واسحاq بn ibrahim وبn abi cmara qaala isxaq akhbarana وqaala اlآkharani xadaثna sufyaan bn cuyaynata can الzuhriyi can abi idriisa can abi haclabata waa xadiidkiisii saddexaad kani oo zuhri baa abu idriis alkhawlaani xadiidka kaba warinaya raggaa hore sheekada muslimda waan wada garanaynaa sufyaan ibnu cuyeyne xadiidkay kaba warinayaane siiqadu baa kala duwan akhbaranaana isxaaq baa yidhi labada kalena xadaanaa ba yidhaha abi saclaba wuxuu yihi qaala naha nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuu nahiyey can akli kuli di naabin mid kastoo mici u saaxiiboo min asabuci dugaagga iyo bahlaha kaba mida waa micida xoogga leh adag ee waxuu ku dilo taas rasuulka ilaahay waa nahiyey in la cuno zaada isxaaq isxaaq isagu wuxuu ziyaadiyey wabna abi cumara fii xadiisihima macnaa saddex sheekh oo muslim oo sheekh keliya ka wada wariye sufyaan baa jiray waa abubakar iyo isxaaq iyo ibnu abi cumar abubakar meeshuu ka saaray waa labada kalea waxay iyagu xadiidkooda ku ziyaadiyeen qaala zuhriyu zuhri baa yihi matiga xadiidka maaha wax la ziyaadiyey matiga xadiidka way isku waafaqsan yihiinba ee laakiin hadalkan zuhri weeye zuhri baa wuxuu yihi oo xadiidka wariyey walam nasmac maanaan maqal biaadaa waa xadiidkan nahyigan ah wixii mice adag leh oo wax ku dilo ama ciddi adagu wax ku ugaarhsada leh waa bahariyo markaa iyo dee waxa weeyaan haadkiiba inaanay xaaraam tahay in la cunaa xadiidka caynkaas iyo xukunka caynkana maanaan maqlin xataa qadimna shaama ilaanu shaam nimin macnaa wuxuu leeyahay isagu reer madiinuu ahaa ama reer xijaas buu ahaa sheekhyadiisii dee taabiciintii waaweyneyd ahayd iyo midharh saxaabada ka mida sida anas iyo uu axaadiisa badan kaba wariyey xaafidkii waqtigiisiina weeye kamuu xafidintanoo iyaga kamuu maqlin markii uu shaam tegey ayuu abu idriis alkhawlaani xadiidkan kaba maqlay laakiin dad kaleo reer xijaaziba way warinayaan siday noo soo socotaa waana tan riwaayata inoo sii caddaynaysaa وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yuنuس عan iبn شhihaabi عan abi idriis الkhawlاniyi أنه أبو إdrيس سمع wuxuu maqlay abا ثcلبة الkhuشhنية يquل xaalu ku qowlayo نahىa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay uu nahiyey عan أkli kuli dي naabin miiqi ku u saaxiiba dhammaantii oo min aصibaaci bahala kaba mid ah qaala iبن شihaabi iبن شhihaab ba wuxuu hi waa زhriye walam asmع maan maqlin dalika waa nahyigan min culamaaina culimadeennii bilxijaazi waa raggii mashaayikhdaydii o culimadii ayadaydii ahaa xijaaz kamaan maqlin xataa xadaanii ilaa uu ii warramay abu idriisa abu idriis alkhawlaani wa kaana waxaan u ahaa abu idriis alkhawlaani min fuqahaa'i ahli shaami reer shaam culimadoodiiyo fuqahadoodii buu kaba mid ahaa abu sacla buu kaba maqlay ee dee isagu haddaanu raggaa kaba maqlin rag kale oo reer xijaaza oo صaxaabadii kaba mida iyo ciddii kaba warinaysa oo xadiidka warinaysaa way jiraan waana inoo soo socdaan xadiidku markaa maahan wax reer shaam la gooni noqdeen baan leeyahay وxadaثnii haaruun iبn سacيidi اlayliyu qaala xadaثna iبn wahbi qaala akhbarana cmr yaعni iبn الxaariثi an iبn شihaabi xadaثahu cmr buu u waramay can abi dirs الkhawlaniي can abi haclabة الkhushaniي ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm naha waa nahiyey can akli kuli di naabin kunaad u saaxiiba dhammaantii cunitaankiisa min asibaaci waxadaثanii abu الظaahiri qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii malik bnu anasi wabn abi di'bin wacmr bn الxaariثi wayunus bnu yaziida wagayruhm hade waa xadiidkii keliya un baa inoo socda duruqdiisii iyo asaanidiisii weeye markaa hore xadiidku waa xadiid ibnu shihaab riwaayadii inoogu horeysay sufyaan ibnu cuyeyna ka wariyey riwaayadii labaad waxaa ka wariyay yunus ibnu yaziid alayli riwaayadii saddexaad ee markaan kaba soo baxnay camr bnu اlxaaris baa kaba wariyay waa saddexdaas haddana jamaaco kale oo asxaabtii iyadu markaas ayn ibn markaa la egay ibnu shihaaba ayuu halkan ku uroriyey oo ibnu wahb dib ugaba maqlay oo camarna hore uga maql waa xadiidkaas hore aynu kusoo aragne waa malik ibnu anas ibn abi dib moxamed iyo camr bnu xaaris oo markii horeba inoogu jiray yunus ibnu yaziid oo markii hore aynu soo aragnay iyo wakayrahum cid kale weliba rag baa inoo dambeeya xa وxadaثnي محamed بن رافiع وcبd بن حmayd عan cabdالرaزاq عan mcmr wa mcr بن rashid x وxadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana yusuf بn بn الmajishun kole yusuf ibn majishun horaan usoo aragnay yusuf ibn yacqوb ibn abi slma almajishun weeye san horeba usoo maray haddaba isagu isna x وxadaثna الxulwaniyu xulwani waa xasan ibnu cali kole waa nin musanif ah xaafidaha sheekha muslim hore aan usoo aragnay wacabd bnu xumaydin can yacquuba bni ibraahima bni sacdin qaala xadaثana abi yacquub baa le aabbahay baa i warramay aabihina waa ibraahim bnu sacd can saalixin saalixanna waa saalix ibnu kaysaan kulluhum can zuhriyi haddaba raggaas oo dhami zuhri bay ka wariyeen raggaa tirada un qabso waa saalix ibnu kaysaankan inoogu dambeeya yuusuf ibnu yacquub ibn abi salamata almajishun waa nin labaad macmar ibn rashid waa nin saddexaad iyo intii hore yunus iyo camr bn اlxaaris ibn abi dib malik bn anas welibana waxaa kasii horeeyey sufyaan bn cuyeyna intuba waa asxaabtii iyo xertii iyo xufaadii weliba in asxaabtii zuhri kulhm can zuhriy bihada isnaadi mila xadiiثi yunusa wacamrin haddaba raggan dambena xadiiskoodu yunus iyo camrin xadiiskoodu la mid aha macnuhu waa maxay malik ibnu anas iyo ibnu abi dib iyo lafdigii inoomuu sheegin iyo raggan kale laakiin waxaa lafdigoodu inoo horreeyay camr bnu xaaris naha can akli kuli dinaabin min asibaac iyo yunus oo isaguna ahaa naha can akli kuli dinaabin min asibaac riwaayada waxay la dheerayd isagu waxa weeye adigu bal matalan meeta mikhlabku inoo dambeeyahay tii sufyaana way inoo horreyse saasay lafdiga aan soo aragnay haddaba lafdiga aynu soo maray ee xadiidkii yunusi iyo camrin ayaa raggana xadiiskoodu uu la mid yahay kulluhum dhammaantoodna dakara wuxuu sheegay alakla ilaa saalixan wa yuusuf waa intay waxyaal ee u dhexeeya tafaawudkaa saalix ibnu kaysan iyo yuusuf almajishuun iyaga laftigoodu muxuu ahaa faina xadiiثahuma nahaa an can kuli di naabin min asabc oo halkaa halkay kuwa hore ka ahayeen can akli kuli di naabin oo lafdigii akliga ahaa tana waa maqsuudune ayaan iyaga lafdigan akli baana sheegin ee rasuulka ilaahay uu nahiyey wax kastoo micil oo sabca dee waxaa la nahiyayaana waa inaga ficilkeen iyo waa inaan cuno kaas ayuu nahiyey weeye sa riwaayaadka kaleba ay noo caddeeyeen bal weli axaadiisu way noo socotaa ee xadiiskii marka la eego abu sacl abu saclabat alkhushani ee zuhrina uu warinayeyba intaa inoogu dhan wuxuu yihi markaa mslim وxadaثnii زhayr بن xrb qal xadaثna cabdالرaحman yعlي بn mahdiyi عan maliki عan ismaaعiil بn abi xakiimi عan cabيdaة بn سfyaan عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qal anhu qaal bal ismaaعiil بn abi xakiim horeynuu soo maro waa nin ثiqaa weeye cabيdaة بn سfyaan ninkan la yidhaahna hore umaynaan soo araga waa nin ثiqo oo taabiciintii dhexe kaba mid ah taasba weeye xadiidkan baanu kitaabka ku leeyahay laakiin arrin kalea jirto sanadku markuu san yahay ismaaciil ibn abi xakiim can cabidata bni sufyaan can abi hurayrata wuxuu ka mid yahay asaaniidda reer madiine marka la eego kuwa ugu idqaanka badan ama ugu markalba axaadiida abu hurayre uma jeedo kaas iyada asaaniid ka heer sarreeyaa jira marka abu hurayre axaadiidiisa la eego laakiin reer madiine marka la eego ee magaalo magaalo aan u eegeyno asaanidooda kuwa aada usii heerka sarreeya ayuu kaba mid yahay oo sayuda alfiyadiisa markuu kaba hadlayay halkaa dee halkii bal matalan asaaniidda kuwa ugu asaxsan iyo taa uu sheegayay ayaa markuu soo gaadhay walilmadinati khuda buu idhaha markaasaa muxuu idhaha ibna abi xakiimin can cabidati alxadramiyi can abi hurayrati oo dee kolley waxaan waa wasaka daraadie wuxuu leeyahy madiinada marka asaaniideeda bal waxaad qaadataa kuwa ugu isbaatka ama itqaanka badan ibnu abi xakiim can abida can abi hurayrata oo marka waxaan leeyahay sanadkani waa sanad sare weeye marka la eego reer madiine asaaniidooda marka muxuu yihi abu hurayra can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala kulu dii naabin min asibaaci kumicile mid kastoo adigu naab u saaxiibo min asibaaci dugaag kamid a faaklu xaraam in la cuno xaraam weeye وxadaثnي abu الطاhir qال أخbarana بن wهb qال أخbarnii malik بن aنس بhada الإsناad isنaadkuna waa can ismaaعiل بn abi xakiim can cabيdةa can abi hurayrata milahu mid laba mida xadiidkii horeo la lafdi aba وxadaثna cubayd للhi بn mعaadin الcmbariyu qal xadaثna abi qal xadaثna شhucbaة can الxakmi وxakm بn cutayba waa nin ثiqaho faqiihoo dee صغاar taabiciin kitaabkana kusoo noqnoqda can maymun bn mehrana can ibni cabaasin qaala aymun ibni mehraana isaguna waa nin hiqa ah oo faqiiha taabiciintii dhexe kaba mid ah barhkood baa halkan waxay yar dhex geliyeen se riwaaye abi da-uud iyo saciid ibnu jubayr bay u dhexaysiyeen oo barhkood ay taas ay cillo kaba dhigeen laakiin xakam ibnu cutayba iyo marka la eego dariiq inoo dambeeyo oo bal matalan xadiidkan laguba warinayo oo abu bishrin jacfar ibnu abi waxshiye iyo may gelin iyagaana raggii xufaada ahe ka itqaanka badnaa ninka kale sanadka abi daud kuba suganoo bal waxaan leenahay barhkood hadal ha kaba keeneene maymuun ibnu mehraan xadiidkan ibnu cabaas cidi uma dhaxayso sia abi da-uudna tan baa ka raajaxsan imaka muslim uu kuba tegey sanadkuna sidan buu kuba xidhiidhsan yahay kolley mamun maymuun xadiidkiisu aad buu u yar yahay kitaabka marka la eegeen qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa nahiyey can kulli dii naabin min asibaaci wax kastoo micila oo dugaaggii kaba mida iyo wa can kulli dii mikhlabin min adayr wax kastoo cididee adag oo uu wax ku qabto uu ku qabsado waxyaalaha ugaarhsanayo ama uu dilayo taas leh in uu nahiyey cunitaankiisa la cuno waxadaثanii xajaaj ibnu shaacir qala xadaثna sal bnu muxamadi qala xadaثna shucbat bihada isnaadi milahu ana shucba markii horeba xadiidka isagaa warinayay xakam can maymuun can ibni cabaas ee waxay isbedelayn inta shucbo kaba horeysa marka waa riwaayadan dambe xajaaj ibnu shaacir uu muslim sheekhiisa ama muslim sheekhiisa xadiidku uu yahay na waxay la lafdi tahay un riwaayada horeo soo maray saib maxamedna waa nin saduuqa kolley oo taasico kamida ama atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey waxaana laba yidhaah dee halkan unbaabu xadiidka ku leeyahay muslim وxadثna أحmed بن حmbali qal xadثna سlayman بن dawd waa imaamki abu dawd الضayaalisi weeye سlaymankani xadaثna abu cawaanata qal xadaثna الxakm wa abu bishrin e xakm waxaa la socda maanta abu bishrin waa nin aynu kunyadan aad loogu yaqaano magaciisa jacfar ibn abi waxshiya ama jacfar ibn iyas weeye can maymun bn mهraan can ibn cabaasi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm نهى عن كuلi dي nab من الصباع وعن كuلi dي مkhlb من الطyر وxadثna يحيى بن يحيى قال أخبرna هuشhaيم عن أbي بشhر ح وxadثna أحمد بن حنبل قال xadثna هuشhaيم قال أbو بشhر أخبرna waa abubashir markii horeba waa kii hushaim ibnu bashiir inoogaba warinaye in yar baa siiqadii yar bedelantay oo xadaanaa hushaymun markaa muxuu yihi hushaim qaala hushaim wuxuu yihi abu bishrin akhbaranaa oo halkii dee akhbaranaa abu bishrin ayuunbaa siiqadii ay markaa ismigii ka dambaysay oo abu bishrin baa qaala wuxuu yihi hushaim abu bishrin ayaa akhbaranaayo noo warrameen nuskadaydan laba dhibcood baaba abu bishrin dabadeed taallo qaala abu bishrin baa hadalkii noqonaya laakiin kolley ma aha arrinku saase qaala abu bish qaala wuxuu yihi hushaim abu bishrin akhbaranaa abu bishrin baa akhbaranaa noo warramay can maymuun ibni mihraan can ibni cabaasin oo qaala naha وxdثnي أbو كاmل الجحdري qال xdثnا أbو cawانة عن أbي بشhر عن مyمون بن مهrان عن بن عabاس qال أنه qال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وبمثل xadيiث شعبة عن الحكم xadiidkii شhucbe imakaan kaba soo baxnu xakam kaba warinayay ayun buu la mid yahay أbu jacfarna ama abu bشhr baan ujeedayo xadiidkan uu warinayo maymuun kaba warinayo bal baabki waa inoobu dhammaaday kolley axaadiista baabkana waxayna tusaysaa amay daliil u tahayba waana in shay kasta ama xayawaan kastoo mice adagu wax ku dilo leh ama dee xayawaankii muftariska dad ha cuna kaa xoola iyo waxyaalahaas iyo wixii ciddi adag oo uu isaguna ku ugaadhsado ama ku qabsado xayawaankaa kaba yaryar leh ee iyaguna haadkii kaba mida inaan hiribkoodu bannaanayn ay xaaraam yihiin bal lafdiga dee kana n nahyigu taxriimun buu inoo faa'iideynayaa riwaayada markaa abu hurayrana kuli dinaabin min asimaaci faakluhu xaraamun in la cunaa xaraam weeye taas weeyaanoo ujeeddadu wax bannaan ma aha bahalaha ama dugaaga wax dile ee ciddida ama cidaa adag leh iyo haadkaas saa iyaguna ciddida adag lehee wax ku ugaadhsada hilibkoodu ma bannaana waana taas in axaadiisan baa inooguba timi jamaahiir alculamaa qowlkoodana weeye allahuma dee kolley yar wax khaasoo yimi daraaddeed baa waraabihii oo kale iyo bal wax khaasoo yimi oo la arko malaa inan xaj iyo waxyaalahaas ay noogu yar horeeyeen iyo ayay barhkood kaba soo reebaan oy kaba dhigaan naabkiisu inaanu taa ahaynba bal taasna arrinteed waxa weeye xadiidku waa yimiye xadiidku axaadiisan ma khaas yeelayaayo bal taas dee kollayna kol hadduu khaas yey waa kay dee culimadii kuba tegey dabcu inaanu la xukum ahaynba oo ay kaba dhigeenna xayawaankaa kaba daciifsan inaanu yahay oo dabiicadiisu ama marka la eego aanay dee cudwaanka ay kuwa kala leeyihin aanu lahayn ba magacidiisna taa ahayn waatay iyaga kuba tegeene bal asalku waxa weeye waxyaalahaas inay xaaraam tahay inaanay banaanayn waxaana jirta aimada qaarkood waa dee imaam malik iyo isaguna laba qowlu leeye waa mid ahaan ayaa karaahun bay kaba dhigaanee taxriim xaddii maba gaadhsiiyaan xujadoodna waxa weeye ilaahay qowlkiisii subxaanaه watacaala qul laa ajidu fima uxiya ilaya muxarama calىa daacimin yadcamu oo anigu ma helayo wixii laysoo waxyooday waxyiga haddaan kaba dhigno qur'aanki iyo xadiidkiiba aan ku caam yeelo wixii laysoo waxyooday shay dee ruux cunaya xaaraam wax kaba ah oo dee maytadii iyo khinziirkii iyo waxaa ee ilaahay kayrkii magaciisa laguba gowraca iyo damkaa masfuuxa oo afar shay baa la sheegay waana kuwii xurimat calaykum almaytatu wadamu kuwii kuba sugnaaba weeye marka waxay leeyihin cibaaradan xasri baa ku sugan kaa un mooye wax kaloo xaaraama oo ruux daacimo ka xaaraama anigu waxyigii aniga laysoo waxyooday kuma hayo taas bani bal markaa laakiin de marka waxay leeyihiin xadiidkan aayaddan xasriga kuma sugan aayaddiina dalaaladeediina dee taa ay qanciyada ay tay subuudkeedna uu qanci yahay ayay axaadiisan kaba horreysiiyeen bal barhkooda waxay sheegteen inay soo degtay aayaddani xajatulwadaac iyo waqti dambe oo axaadiisanba ay nasakhayso ee laakiin dee sidaas sawaabka ana culimadna ay raajaxayaddani waa suuratu ancaam waa aayaddu waa maki weeye waktigaasna waa wixii jiray markii dambena taxriim dambe soo kordhay un weeye kuwani sida dee bal matalan xumurulinsiya iyo ama dameerahan dee dadku ay bal matalan ku intifaacaan iyo bal waxyaalaha taxriimkooduba iyo khamre iyo waxyaalahaasba taxriimkooda uu u dambeeyey weeyaanoo macnuu aayaddani waa aayad maki ah waktigaa wixii xaaraamta ahaydunbaa xasrigani yahay laakiin dee waxyi dambaa yimi oo umuurahan xarrimayo sidaa daraaddeed marka waxyaalahana waa xaaraam ba weeye baltaaw oo qowlka dee raajixiina waa arrinku kaas weeye lafdiguna waa kan taxriimkubaba yimi ayadduna waxaabay shaafici iyo qolooyino kaba dhigaanba macnuhu inuu u yahay dee ne waxaa laga waramayeyna waxyaalihii baxiiro iyo saa'iba iyo wixii adigu nimankii mushrikiinta ahaa jahaaladoodi iyo dalaalaadkoodii ay u xarimeen iyadoon ilaahay xariminba marka taas bay radin u ahaydo anigu kama helayo waxa weeye waxaan aniga laysoo waxyooday wax daacim ama ruux cunaya ka xaaraama oo waxyaalaha aad sheegaysaan ee idinku aad xarimteen ee saa'ibo iyo baxiiro iyo waxyaalaha caynkaasa wax imaka xaaraamka imaba jirto wax ilaahay xarimi ma jirto waxyaalihii ilaahay xarimitanba weeyaanoo radin waxay uba tahayba dadkii mushrikiintahay oo markaa arrinkuba iyaga ayaa xasrigani ama arrintan iyo radigani muwajahu ku ah waxyaalaha ay xarimeen oo leeya wax ilaahay xarimay maba aha bal dee nusuustan baa inoo timi oo waxyaalahani xaaraam weeye bal matalan haddii dee suurooyinka qaarkood ama waxyaalaha qaarkood culimadu ay iskuba khilaafeenna arrinku waxa weeye waxani miyuu ka mid yahay wixii naabka adag ee uu wax ku dilo lahaa ama uu ku ugaadhsado lahaa ma ka mid ba mise waxa weeye ka mid maaha taas baa khilaafkoodu noqonaya lakiin xukumku waa tan axaadiista kala duwana taasay nooguba timi baabu ibaaxati maytaati اlbaxri wuxuu u baabaysan yahay bal badda baktiyadeedi iyo wixii iyada dhexdeeda kuba baktiyey banaanida ay banaan tahay oo dee waxay iyada bal matalan maytadeedii inay xalaalo tahay oonay la mid ahayd maytadii beriga taas buu baabkeedii yahay kolley waa baab axaadiiso bal labada dariiqee horeo dhaadheer baan yar carabka marin doonaa umuuro qaarkoodii waxa weeyaan u yar baahan isla eegid iyo isla jamcin riwaayaadkiiyo waxaasna cashir ka dambeeyaan u dibdhigan doonaayo waayo duruqda qaarkood khaasatan duruqdii oo barhkood ziyaadaad ay leeyihiin ayaan yar reeban doonaa ama aan dib u dhigi doonaa insha allah cashirka dambe haddii alaydhaa noqon doonte imaka waxaan hagaagu laqbayn uun labada riwaaye ee khaasatan matniga xadiiskuna ay kuba dhan uu ku dhan yahay intiisa badan xadaثna markaa waxyaalo badan oo masaaئisha kamidii marka dambe ama casharka dambe inoo raacaysaa baan uga jeeda xadaثna أحmed بن yuنuس qاl xadaثna زhayr qال xadaثna abu زbayr عan jabiri xا وxadaثnah yaحyى بن yaحyى qال أخbarna abu khaysmة عan abi زbayr عan jabiri qال bacaثna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم bal kolley dadka waa dadkii aan naqaane su-aal ahaan waxaa ii taala أحmed بن yuنuس iyo زhayr iyo abu زbayr abu khaysama afartan weeye dee barhkood magacyadoodii kunyooyinkooda yaallo magaci ma yaallo bal axmed yunusan iskaba daayo dee awowgii baa loo tiiriye waa ninka imaamka axmed ibn cabdillahi ibn yunuse waxaan leeyahay zuhayrkani waa zuhayr ina ayo abu zubayr iyo abu khaysamana magacyadood oo dhami maxay yihiin waa iga su-aal weeye idinka ayaan weydiinaya bal ko yaa kale sheegaya adaa kugu bilaabaya waay zahrkani wa dhahayo zahr ibn xarbinna waa jira maxaad ku tihi waa zahr ibn mucaawiya waay marka zahr ibn mucaawiya waa sheekha muslim sheekiisii sax wey bal waay abu khaysamahana waayo ya abu khaysama sanadka ku sugan waxbaa ka joogsaday waaye zubaciid yusuf isaga naftiisii waye waa ninkan waye ha abu khaysama waa zubayr ibn mucaawiya nin kale maaha waaye abu zubayr m magaciisii baa yahabsan labadiina haddii ku dayda hay waaye ibrahim isjooga moxamed ibn muslim ibn tadrus bas waayey waa sax weeye abu khaysamahani waa zuhayrka naftiisuna nin kale maaha waa zuhayr ibn mucaawiya bal zuhayr ibn xarbiga kalena abu khaysamun baaba la yidhahda wuxu uhi markaa daba abarana an abi an jamin qaala bacana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa na diray waamara wuxuu amiir nooga yeelay calaynaa korka naga abaa cubaydata macnaa wuxuu u dirayey kolley hawl iyo muhime inay soo furiyaan jihaad ah wuxuu amiir noogaba dhigay abaa cubayd oo dee kol haddii ciidan la dirayana fawdo ma noqonayo wuxuu laga maarmaana amiir ay u hogaansamaan amarkiisa iyo nahyigiisaoo markaa taas waxaana uu sheeku leeyahy halkaa waxaa fiican ka ugu mudan inuu noqdo ama min afdalihim adigu marka la eego muhiimadaa loo dirayo ninkii ugu khibro badnaa inuu noqdo dee sida kale haddii labadoodii layswada raaciyo isku darsamaana way fiican tahi lakiin muhiimada kii afdalka haddii looga khibro badan yahay dee kii khibrada lahaabaa amiirkii loogaba dhigi waxaana uu sheeku leeyahy waxaanay culimadu yidhaaheen dadkii rufqada ahaa ee wada socday khaasatan waa safarkii haba yaraadeene inay barhkooda ay ama midkood amir kaba dhigtaan taasi waa waxa weeyaan waa ay fiicantahay xadifaasaa kuba yimi dadku hadday saddexba yihiin ama ay safar u baxaanba inay midkooda ay ka dhigtaan ama amir markaas waxa weeyaan si taladoodiiyo waxaasi ay meel ama ay u midaysnaato wuxuu hi wixii loo dirayna waa kana talaqaa xaal aan la kulmayno oo aan dee dariiqa u joogsanayno ciiran safar liqurayshin qurayshoo sugnaa dee quraysh kolley colaad baa kaba dhexaysay dhulkoodii bay ka soo saareen xooloodii bay ka soo saareen waata haddana kagamay hadhina waa kuwaa kuba soo doontay madiina iyo halkii si ay ulaba dagaalamaan ciirkuna waa geela ama dee sida raashinka kaas baa ciir laguba magacaabaa haddaba taasaan laba kulmaynay kolley ibnu sacad oo kale wuxuu ka dhigaa sanadii sideedaada hijrada arrintan inay ahayd e laakiin taasi way fog tahay oo sanadii sideedada hijrada qabla fatxi maka hadday tahayba hudna jirtay oo waa taa lama dagaalamahayn waqtigaasi hudnadii baa jirte adigu kolle waa intii sulxi xudaybiye ka horreysay un bay noqonaysaa markay arrintan ay tahay barhkood baa kaba dhiga inay safarka waxay ugu hortegayeenba inay ilaaliyaan ay badbaadiyaan oo niman kale oo meeshaa degayay kaba badbaadiyaan inay tahay lakiin taasna waa wax yar dheer weeyaane waxaan iyaga waa dee si loola wareego ayay ugu baxeen wazawadana rasuulka ilaahay wuxuu nasahayey uu sahay ahaan noo siiyey jiraaban jiraab min tamrin timira lam yajid lanaa hayrahu waa dee xaaladoodu say ahayd faqrigii iyo baahidii jiray iyo shadafkii cayshee jiray ee haddana xaaladaasay iyagu dee caziimadan iyo ijtihaadkan iyo dadaalkan iyo ay lahaayeen rasuulka ilaahay wuxuu noo helayba buu leeyahay sahay wuxuu noo siiyey jiraab timiro wax kale nooma helin kale jiraabka horena waynuu soo maray maro kala duwan sheekuna wuxuu leeyahay jiimtana waa la kasriyaa waana la fadxiyaaye laakiin kasrigaa waa tan xataa dee mandiqadeena khaasatan degaankan imika halkan jiraabkaba iyaguba la isticmaalo magac ahaan looba isticmaalo laakiin kollay san uu sheeku soo naqliyay waa si qaadiciyadiyana ay soo naqliyeenoo in la fadxin karo jaraabna la odhan karo walow culimada luqada markaas oo kale iyo saaxib almisbaax iyo keyrkood kasra mooye wax kala soomay naqlin saaxib alqaamuusna waa suu soo naqliye lakin wuxuu dhaha waaba suurtagal luqayo inay taba qaadiciyadii waxba uba tiiriyaay bal luqada dee kollay macruufkii waa jiraab un macnaa rasuulkii ilaahay ciidanka intaa dhan ee saddex boqol gaadhsiisnaayo uu dirayey jiraab adigu markaa timri ku jirto wele laakiin waxyaalo kale yo iyagood wateen oo la sitayna waa jireen kani waa mid caama zaadkii caamkaa weeye saad khaasina waa jiray oo kolley riwaayaadka xadiidka marka dambe insha allah ka dambe aan isu geynaa misle yar wada eegi doonaa siyaalaha laguma jamcinayeen lam yajid lanaa hayrahu fakaana wuxuu ahaa abuu cubaydata yucdinaa midna siiyo oo tamratan tamratan xabad xabad timira waa fii sani lxaal waa markii dambe waayo waxay noo dambaysaa inuu sacad muggi iyo qabdo qabdo siinaya intii hore markay wixii yaraadeen ayuu xabad xabad siinayay xabadaasaa lagu qadayay ilaa maalin dhan iyo taas ilaa waqtiga waqtigiisa qaala wuxuu yihi abu zubayr baa xadiidka inoo warinaya isagaa faacilka kaba dhigaynaa walow riwaayada bukhaari ay dee nin kale oo kuga sugnaa un lagaba dhigayo faacilka faqultu waxaan idhi kayfa seebaa kuntum a ahaydeen tasnacuuna biha xabatimiri maxay idiin taraysay maxaad ku samayn jirteen qaala wuxuu uhi namasuhaa waanu muudmuudsanaynay kamaa yamasu sabiyu ilmo yaroo xabatimira la siiyo carabka geliya si u muudmuudsado ayaanu marka hore muudmuudsanaynay kollay seeda badanna ficilkoona waa faciila baabkeediina yay afcaal oo namasuhaa walow dee ta kalena ay sooma naqliyaan luqo kale uma nashrabu waanu cabaynay calayha waa xabadii timirta ahayd min albaai biyaha wax kamida ama biyaanu ku cabaynay fatakfiina way nagu fillaanaysa yowmana maalinta yadaa ila leyli ila habeenkii laga gaadhayo intaasaa nagu fillaanayso adu waa xabadee waxay taraysaa inoola muuqato laakiin suu odhan doono markay xabadiina waayeen ayay dareemeen inay wax u taraysay oo ay meesha wax ka kaafinaysay wa kunaa waxaan ahay nadribu kuwa la dhaco oo ku garaaca bicisiyina ulaha iyaga alkhabada khabadka khabadka asalka hore geedka marka la lule caleenta kaba daata caleenta nafteeda ayaa khabad lagu magacaabaa bal maalan taas waxaan filayaana halkii qosaas iyo adigu diyaad iyo waxyaalaha saasa laba nin oo dee isdilay oo midkoodka kala dilay oo kuna nakhtabid waynu kuba soo maray khabad haddaba taas baa la yidhaha macnuuna waa maxay dhirtaas bay markay wax kala waayeen caleenteedaa engeganisay ugu soo daadato oo caleentii ay cunto ugaba dhigtaan ayay ulahooda laba dhacayeen uma nabluhu waa wixii soo daatay caleentii ahaa waa waraqii ayaa waygu engegnaayey maha caleen qoyan e waxaanu ku qoynaynay bilmaai biyo fanaakulhu waanu cunaynay qaale wuxu uhi wandalaqnaa waanu tagnay calaa saaxil albaxr xaggii xeebta ayaan uba kacnay farufica lanaa waxaa naloo muujiyey naloo kor yeelay calaa saaxil albaxri waa xeebtii iyo baddii kayi-ati اlkasiib اdakmi macnaa mil hay mil kasiib dakmi wayaanoo macnaha waa kasiibku waa ciidan deesan meelahan xeebaho kale waktiga xagaa ka dhacayo burciidan istuusha taas baa kasiibku yahay haddaba waxaad marka la eego weynida uu iyo dee aad uba u weyno dee xuut weyn buu ahaay kasiibka ama burciidda iyo ciiddaa istuushay meelaha saxraa ama dhoolkaa xeebaha aad u weyn oo kala ah taas weyno kaft manaa de ama intaniba waa manaa misriga iyadana ay faacilkii dhacayso farufica lana calى saaxil الbaحri kay-ati اkhasiib اdakmi ay mil اkasiib اdakmi wey waxa noo muuqdo dee sheedii wixii uga muuqdo weeye iyo meel durugsan wax aad u weyn oo badda dhexdeedii ama xeebtii ugaba muuqday ood moodo kasiibkaa weyn oo kale aad moodo qaala wuxuu yihi faataynaahu waanu nimi wixii baanu soo gaadhnay faidaa waaba hiya iyadu waxaan daabatun daaba inay tahay tudca lagu magacaabo alcambaru waa xuut weyn buu ahaa oo ama nibiribaabuu ahaa lagu magacaabo alcambar oo barhkood baaba yidhahdee cambarkan mashmuumka ayaa iyada rajiiceed iyo waxyaalahaas ma ahay adigu waa xuut aad u weyn oo dee nibiri weyn baabu iyagii uu ahaa oo soo caariyey bal badooda waa risqi ilaahay u keenaybe dee baddaas noocyadaas oo kale iyo badda intaa waa badan dee imaka baddeena nun weeyo ama baddan casbaabay ahayd ama baxra algurzum bay ahaydba noocyadaasi kumay noolayna waa risqi ilaahay iyaga usoo kaxeeye un qaala wuxuu yihi qaala abu cubaydata qaala jaabir baa odhanay abu cubayda wuxuu yihi maytatun hiya maytatun waxan waa bakti dee baktigiina waa kaa xurimat calaykum lmaytatu waa cumuumkii iyo idlaaqi ayuu qaatay oo wuxuu leeyah waxan waa baktiga inaan cunaa nooma banaano ilahay baa inagaba xarimay ma yahayna waxaa khaas yeelaya ama daliilkansa dee huwa dahuuru maahu alxilu maytatu iyo xadiisyada caynkaasi agtooda kumay sugnayn naskii ahaa dee inay maytadu xaaraamtay un bay hayeenba de waxaana jirta de cumuumkii ruuxii waa ku camal falaya isagoo de haddii aanu wax mukhasisoo khaas yeelayo ogeyne uma qaala wuxuu hi la haddana ijtihaadkiisi baa isbedelo dee ma inaynu cunaa inooma banaana hadalkiisu allaamay oo ujeeddadu waynu cuni karaynaa waan cunaynaa sababtuna oo ahayd bal naxnu inagu rasulu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay cidduu soo diraanahay wa fii sabiilillahi jihaadna waan kuba sugannahay waqad waqad in durirtum fakuluu macnaha daruuraana idin qabatay weeyo waxaan baahi iyo gaajaana idinku xambaaraysa oo arrintu waa arrin daruura imaka ra'yigiisii horuu qabaa maytadan dee baduna inay xaaraam tahay baa qowlkiisu yahay laakiin waxaa banaynaya oo asiisii dee wax u banaynaya iyaga daruura waa kuwa gaajaysnaa xataa sahid yareed kaba goday caleen cunayey gaajo daraaddeed laba cunayey markaa daruura idin qabatay arrinkana fakuluu cuna qaala wuxu uhi faaqadnaa waa nagayn calayhi korkiisa shaaran bil bil baana ujeedada halkii bay iska fadhiyeen waa ciidan dhan oo saddex boqol gaadhay dee waa laakiin xuudka aad iyo aad u weyn weeyo manaadiqdanba mid dee ilaahay u soo kaxeeyunbu ahaaye wax ku noolba ma ahayne bil dhan baana halkii kuba nagayn bal bil wax ka yarna riwaayaad bay noogu dambeeyaan kollay riwaayaadkaas aan sheegayo meelaha u baahan in laysu yergeeyo ama laysla eego casharka ka dambeeyo ba insha allahu tacaala noqon doontaa caawa bal horta waayo waqtigii waa dhow dhowo intan baan laqdaynaya faaqadnaa calayhi shaaran wa naxnu halaaثu miatin walxaal naxnu halaaثu miatin anagoo saddex boqola xataa samina ilaa aan naaxnaaxnay weeyo dadkii adayag rafaadsanaa gaajaysnaa ayaa si dee hilibkiisii iyo wixiisii ayaabay ku naaxeen qaala wuxuu yihi jaabir baa odhanay walaqad ra'aytunaa waxaanu is aragnay naktarifu anagoo qaadanayna oo dee waa darsashadii iyo dee taas qaadanayna naakud min waqdi cayni ishiisa godkeeda bilqilaali waa jalxado jamcu qulatin weeyaane adduhn waa xaydhi iyo duhnigii oo macnaa waxa weeyaan ishiisu dee waa xayawaan aad iyo aad u weynaa god aad u weyn bay ahayd oy kaba buuxdo xaydh iyo dee baruurtiisi ay kaba buuxdo markaa duhnigii iyo dufanki halkaa khaasatan waa xaydhiye ayay mala qilaal iyo meelaha ay heleen ayay kaga guranayeen weeye taas intanu mahay naqtadicu waan goosanaynay minhu min waqdi cayni waa maaha hilibkiisi kale bal ishii baaba intay dee laakayd ishiisan ama godkan ishiisa waxaan kaba goosanaynay alfidara waa qidcooyin waa jamcu fidratin weeye fidratin fidar oo waana bimacnaa alqidca waa qidcooyin iyo gobollo qidcooyin ka thawri dibi oo kalea aw ka qadri thawr bimacnaha waslado waaweyn oo hilib oodmood xagga weyne waxay kaba qabaan dibi oo kale ah ama dibi qadarkeed leeg ayay isha ka soo goynayeen waa ishii iska daa hilibkiisii kale falaqad akhada uu qaaday oo mina annaga xagga iyagiyo abu cubaydata alaaثata cashara rajulan abu cubayda saddex niyo toban nin buu kasoo dhex saaray iyagii faaqcadahum wuxuu fadhiisiiyey fii waqti cayn waa ishii markii dee ay hilibkii ka dhameeyeen iyadoo de godka aada u weyn ah ayuu saddex iyo toban nin ay dhex fadhiiseen waa saddex iyo toban nin baa ishii waa labadii ilood mid ahaan dhex fadhiistay weyne waxay kaba qabto waakhada wuxuu qaaday dilac dilcan feed min adaaci feedhihiisi kaamida waa markii hilibkiisna lagaba dhameeyey ayuu feedh qaaday feedhihiisi kaamido faaqaanaa feedhii buu taagay uma raxala wuxuu koorihii saaray acdama baciirin awrkii ugu weynaayo macana anaga macayaga ahaa macnaha marka la ega raaxilay awr ama neefkeela baciirku awrkii hashabow ku wada dhacay kii ugu weynaa ee ugu dheeraa ayuu weliba dusha laga saaray raxligiisii famara min taxtiha waa dhigti dee iyadoo malaa feedii ay dhigoo kala noqotay ayuu awrkaas weliba raraan ama la saaray raxligii ayuu hoos maray waa dheerar waxay kaba qabto famara min taxtiha watazawadnaa waan sahayanayo min laxmii hilibkiisii washaa'iqa waa qadiida oo ujeeddadu waa hilibkiisii ay engejiyeen ay googooyeen kaasoo kaleo dee intay malaa jeexjeexaan washaa'iqdu waa taa jamcu washiiqati ay engejiyeen sida imaamka oo kale ama nawi oo kale iyo halkan wuxuu kuma fasirayaa inuu washiiqadu ay tahay iyadoo dee hilibkii dab la yar saaro oo aan aad loo bislayn oo marka dambe sidaa lagu daayo si dee waxa weeye adigu wixina aan u urin muddana looba haysto haddii cadceedba lagu engejiyo la jeexjeexo sidan dee waxa weeya muqmadii waxaa looba sameeyana waa qadiidkii taasna laguma fasir laakiin hilibkiisii markii dambe ay bishaa ay du joogeen ay cuneen ay naaxeen waa markay laamayeen ayaa weliba baqaayo badan bay haysteen oo washaa'iqdaas bay sahay kaba dhigteen falama qadimna madinata madiina marka nimi ayaan ataynaa u nimi rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam fadakarna dalika lahu arrinkaas baanu u sheegnay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh huwa risqu waa risqi akhrajahu llahu lakum risqi ilaahay idin soo saaray buu ahaa fahal macakum maciina mayey min laxmihi hilibkiisii maxaal uu kaba mid yahay shay-un shay macnaha waa shay-un min laxmi wax hilibkiisii ka mida mu oo aa wadataa de waa risqa ilaahay idiin soo saaree ma jira oo fatudcimuuna aadna quudisaan oo nasiisaan macnaha waa rasuulka ilaahay si ugu caddeeyey inuu waxaanay xalaal yahay bal maytadaa ay moodayeen aanu ahayn oo iyaga haddii la odhanaa waa xaalo daruuro waa kuwa dee ilaa ay naaxnaaxeen iskaba cunayeen daruurada iyadoo ay kaba tagtay gees kalena in waa kan rasuulka ilaahay baa dee cunay iyagu bal matalan waa kan kaba cuno isnaga daruure iyo waxyaalahaasi ma jiraan dee waanintaa nusuusta ay jirto in waxa weeye qur'aan iyo xadiis baa taa caddaynaysaye waana uu masale kolley marka dambe insha allahu tacala aan yar eegi doone ama ma la kala qaadi karaa xayawaanka badda kuba sugan oo mise dhammaantood waa wada xalaal kii bal matalan dhexdiisa intuu ku dhintay ku baktiyey ay badu soo tuftoo kale xukunkiisu muxuu noqonaya miyuu la mid yahay kaa dee lagala soo baxay ama ru markaa lagalaba soo baxay dee waxa weeyaan ha iskaba baktiya dee saasun loo cunayay miyuu la xukum noqonaya bal umuuraha insha allahu tacaala habeenka dambe ayaan yar eegi doonaa qaala wuxuu yihi faarsalnaa waanu dirnay ilaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam inuu waxbaanu ugaba dirno faakala uu cunay xadaثna cabdاljabbaar ibn اlcalaayi qaala xadaثana sufyaan waa ina cuyayna qaala wuxuu yihi samica qaala sufyaan baa odhanaya samica waa maqlay camrun camar ibnu dinaar jaabira bna cabdillaahi buu maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo bacaثanaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baana diray walxaal naxnu halaaثu miئati raakibin waamiirunaa amiirka iyaguna abu cubaydata bnuljaraaxi yahay narsudu xaal aan u dee waxa weeyaan dariiqa u fadhiisanayno weeye oo dee iyagiibaa way soo laabmayeene waa dee arasadna waa alqucuudu fi dariiq lilintidaar annagoo sugayna oo dee waddadii dee jidkoodii uma fadhiisanayna ciidan safar liqurayshin u sugnaa faaqamna bisaaxili xeebtii waxaan ku nagayna waa xeebtan dee dhinacan yambuc iyo jihadaas nisfa shahrin bil barhkeed markii horena bil baynu soo aragnay waana umuuro riwaayo kalena way noo dambaysaa insha allahu tacaala marka dambaan yar eegi doonaa fa asaabanaa waxaana asiibay juucun gaajo shadiidun daran xata akalna alkhabada ilaan caleenta aan dhirta ka daadinayna aan cunnay fasumiya waxaa lagu magacaabay jeyshulkhabadi ciidankii caynkaasa baa jeyshulkhabad lagu magacaabay faalqa lana rubaxru badii baa wuxuu noo soo tuuray noo soo tufay daabatan daabo yuqaalu laha alcabaru cabar la yidhaah faakalnaa minhaa waxaanu wax ka cunay nisfa shaarin markii horena bil baan soo aragnay ee waa kan bil barhkeed wadahadna waana nusubkanay oo min wadajia waa dee dufankeedii iyo wixii ayaanu jirhkoodii adee ay kuba subkadeen ay ku dhaashadeen xataa saabat ilaahay soo laabatay ajsaamuna dee ajsaamtoodii hilibkoodii go-ay markii dee gaajadii iyo rafaadkaa hore daraaddeed baa usoo noqda way naaxnaaxeenba qaale wuxu uhi faakhada abuu cubaydata wuxuu qaaday dilcan feedhi min adlaacihi feedhihiisa kaba mida fanasaba wuu taagay markii hore dilcan min adlaacihi fa aqaamaha ta'niif bay ahayd feedhii buu taagay imaka halkana fanasabow waa la tadkiiriyey nusqooyinkana sidan baa dhacday waxaana sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala tadkiirka wejigiisa laftiga dilci waa mu'anath weeye oo sidaa riwaayada horeba aynoogaba timi tadkiirka wejigiisa wuxuu noqonaya iyadoo dilcigii bimacna alcudwi aan kaba dhigno waa xubin min adlaaci fanasabow uma nadara wuxuu eegay ilaa adwali rajuli ninkii ugu dheeraa fi jeishi ciidanka ku sugnaa iyo wa adwali jabanin awrkii ugu dheeraa oo manaa faxamalahu caleyh awrkii ugu dheeraa baa lasoo qabtay markaasaa raxligii la duldhigay ciidanka ninkii ugu dheeraana waxaa suurtagalla waa inuu qays ibnu sacdi ibnu cubaadata yahay dikrigiisuna waa inoo dambeeya riwaayada kan ka dambaysa inooguma dambeeya inuu kaayi waayo isagaa lagu sheegay duul aad u mufrida oo aad iyo aad udhe aad bu u dheeraa qays ibnu sacdi ibnu cubaadata faxamala waayo ciidanka uu ku jire faxamalahu calayhi isagiibuu faxamala waa qaaday oo hu rajulkii ama ninkii caleyhi cala aljamal famara taxtahu muu gaadhin faadhi ee uu hoos maray macnaa waa dee aad bay u dheerayd oo waxaan daabada waxaan suuraysan karna maahayn aad bay weyneed qaale wuxuu uhi wajalasa waan ufadhiis waxaa fadhiistay oo fii xijaaji caynihi waa halkii waqbi aynu ku soo marun baa xijaaji imaka halkan dhacday waa isla macnaysan shaarixuba uu leeyahay xada kasradeed iyo fadxadeeduna labaduba jaa-is weeye waa ishiisa godkeedii nafarun jamaaco iyo koox waana taan riwaayada hore kusoo maray saddex iyo toban inay ahaayeenba qaale wuxuu idhi jaabir baa odhanaya waakhrajnaa waanu saarnay oo min waqbi caynihi ishiisa godkeedii kada wakada qullata wadakid intaa iyo intaasoo jalxadood oo markaa xaydh iyo dee taas ayaan kaba saarnay oo macnaa hilib waa weyn oo dibi leegna way ka goynayeen marka la eego ishu xaydhi ay lahayd iyo wixii ay lahayd bee adigu dee marka dambe la shiilo wadaga iyo dufanka noqonayey intaasoo qulladood maaha xaba qullo keliya maaha mid iyo laba iyo saddex toona maaha intaasoo qulladood ama jalxadood baanu kaba buuxinayba qaale wuxu uhi wakaana macanaa waxaa maca yaga ahaa jiraabu tamri jiraabun jiraab min tamrin timira ayaanu markii hore sidanay waa zaadkii caamka ahaa fakana abu cubaydata abu cubayda wuxua yucdii mid siiye kula rajulin nin kastoo mina anaga naga mida qabdatan qabdatan sacab sacab muggii buu siinayay waa markii hore uma acdaana markii dambe uu yaraaday wixii wuxuuna siiyey tabratan tabratan xabad xabad timir ah falamaa faniya markii uu dhammaaday ee xabad xabadiina la waayey ayaan wajadnaa lifaqdi waa xabad xabadii timirtayde aanu markaan biyaha ku cabaynay ayaan dareemay inaan markaa waxa weeyaan de waxbaan markaa inoo taraysay oo intii hore waxba idiin taraysaa lama maanaan lahayn be markaasaanu aan weynay oo aan dareenay isaga oanu dareenay waxa weyan la-aantiisan iyo faqdigiisan baanu dareenay وxadثna cabdالجabاr بن الcلاء kolley waa inoo socon doonaan druqduna in shاء الlahu taعalى waan sraacin doonaa marka umuurihi u yar baahnayna waan isla egi doonaa iyadoo riwaayaadka qaarkoodna halkaa شhan iyo tobanyo bil aan soo aragnay sideed iyo toban habeen ay noo dambeeyaan bal culimada waxay ku jamciyeen iyo toddoba ay noo noqon walah subحanaه وa taعalى وعlى aعlم subحaanaka اللهma وبحamdika